bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka caawa ugu doorkaroona waxaa ka mid ah allah u naxariistee maxamed abshir walde oo ahaa rugcadaas xaafadeed islamarkaana shalay ku geeriyooday dalka kenya ayaa maanta lagu aasay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka tacasideeyey geeridii ku timid allah u naxariistee marxuum maxamed abshir walde oo ahaa rugcadaas saxaafadeed faahfaahin dheeraada ayaa waxaay ka soo baxaysaa khasaarihii ka dhashay duqayn loo geystay xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda naflacaariga ee al-shabaab oo ku taala deegaan duleedka kaga yaala degmada bulo burde ee gobolka hiiraan wararka dibadda ee raadiyo muqdisho oo caawidan hayana waxaa ka mid ah kumanaan ruux ayaa ka qayb galay aas magaalada khartuum ee xarunta waddanka suudaan loogu sameeyey allah u naxariistee hogaamiyihii saameynta weyn ku lahaa dalkaasi suudaan xasan al turaabi oo shalay ku geeriyooday oo dhowaan ku geeriyooday waddankaas hillary clinton iyo donald trump ayaa weli waxay ahaayeen hoggaanka doorashada ee waddanka maraykanka iyo sidoo kale weer ismidaaminah oo naftii haligay oo geystay islamarkaana khasaaro badan dhaliya ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay goob isbaaraa oo ku taala magaalo la yidhaahdo hiila ee ku taala waddankaasi ciraaqa mar kale kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa habeenimo axada isniina ay soo galaydo taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha maarso sanadka labada kun lix iyo tobanka kusoo dhawaada warkii oo fidsan allah u naxariistee marxuum maxamed abshir walde oo ahaa rugcadaas xaafadeed islamarkaana shalay ku geeriyooday waddanka kenya ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waryahayga magaalada nairobi cilmi maxamed waare oo aaska allahu naxariistee marxuumka ka qayb galay ayaa warkani nairobi ka soo diray
allah u naxariistee waxaa qabuuraha langaata ee magaalada nairobi lagu aasay marxuum maxamed abshir walde oo ahaa rugcadaasa xaafadeedkaasi oo xalay ku geeriyooday isbital ku yaala magaalada nairobi aaska allah u naxariistee maxamed abshir walde ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano siyaasiyiin safiiro culamaa udiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa taariikhdiisi oo kooban ka sheekeeyay allah u naxariistay marxuum maxamed abshir walde xildhibaan cabdirasaaq jurile oo si aad ah isku yaqaaneen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maxamed wuxuu ka shaqeeyey wasaaraddii warfaafinta markuu soo noqday tacliintiisii wuxuu ka noqday agaasimaha raadiyo muqdisho maahane agaasimaha idaacadaha soomaaliyeed soomaali broadcasting ayuu wuxuu ka ahaa hargeysa iyo waxaa jiray markaa xamar labadaba isagaa madax ka ahaa bowkax markuu wasiirka ka ahaa uu halkaas joogay xasan cali mire iyo rag kaleeta iyaguna ka shaqaynaya halkaas maxamed nin ka abaabulay oo wasaaradda warfaafinta ka dhigay hay-ad leh takhasusaad waaxyo leh wuxuu ahaa dhisaabuu ahaa halka kan markii shirka lagu qabtay imbakaathi oo dowladda hadda soomaaliya ka jirta ay dhalanaysa dadkii fikraddu ay ka timi buu ahaa in soomaaliya shir loo qabto kii jabuuti oo saddexda sannadood dowladdii lagu soo dhisay xamar ka jirtay ay dhibaatooyin la kulantay si halkaas aysaan ugu dumineen laga sii qaado maxamed qofka koowaad ma ahayne wuxuu aha qofka koowaad oo mar labaad koowaad oo marka saddexaada ninka fikradda keenay igad in loo yeero ay arrintaas wax ka galaan kadib aaska marxuumka ayaa waxaa hadallo tacsiya halkaasi ka jeediyey mas-uuliyiin isugu jiray xildhibaano siyaasiyiin iyo sidoo kale safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalkani kenya jamaal maxamed xasan innaa ilayhi raajicuun saaxiibkayn maxamed abshir walde ayaan maanta waxaan ku aasnay qubuuraha nairobi dhammaanteen waxaan uga soo qayb galnay aaskiisa saaxiib aan jecelnaha ayuu ahaa aqoon-yahaan soomaalida weyn ayuu ahaa muxuu ahaay tiraayo xoog badan baa naga haysa waxaan ilaahay uga baryaynaa naxariis waxaan dadka u sheegaynaa aan xasuusinaynaa kulligeena xasuusanaynaa dhammaantaynba halkaas umaan wada aasi doonaa kulankan hadda meeshaan laysugu imaaday wuxuu caddaynaa qiimaha weyn oo uu maxamed abshirwalde uu ka joogay bulshada soomaaliyeed wuxuu ahaa nin oo maaragtay aqoon-yahana oo weyn wuxuu ahaa nin hadda wax badiil u ah oo bedeli kara oo waxa isagu uu hayey bedeli kara oo maanta annaga aan garanayno inuu yar yahay marka marka ugu horreysa waxaan jecel lahay in aan oga tacsiyeyno marka ugu horreysa ummadda soomaaliyeed guud ahaan qoyskiisana gaar ahaan
waxaan inta uga tacsiyeynayaa adeerkay maxamed cabshir walde geeridii naxdinta lahayd ee ku timid maxamed cabshir wuxuu ahaa waxa soomaalida hartay ninkii wax ka suubiibo ah inta aan haysanno oo soomaaliya waxa aan haysanno maanta oo laleeyahay soomaaliya waxaa ka dambeeya intaana ka dambayso ninkii wax ka suubiibo ah wuxuu dhisay iskuullo wuxuu dhisay health centers inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxaynu joognaa aaskii allah naxariista marxuum maxamed abshir oldo oo nin odayo taariikh iyo magac iyo sumcad ku dhexda ummadda soomaaliyeed saaad aragtaan soomaali o dhan baa isu timi meel kastaa laysaga yimi si in laga qayb qaato si looga qayb qaato aaskiis waxaan ilaah uga banay lahay jannadii fardoose geeyo ahelkiisa iyo asxaabtiisa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed samir imaan ka siiyo waxaan tacasi u dirana dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa iyo saaxiibadiisa warbaahinta iyo dhammaan dadka asxaabta u lahaa nairobi wuxuu ahaa nin odaya oo tiirah oo talooyinkiisa iyo wax walba loogu tago waxaa nin runtii gaar ahaan annaga halkan safaaradda wax badan ayuu talooyina siiyey wax badan ayuu naga caawiyey marka qof wuxuu noqon doona runtii aad loo tabi doono ugu dambayntii wasiirka cadaaladda cabdulaahi jaamac ilkajiir ayaa waxa uu tacsi u diray dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo eheladii uu ka baxay allaha u naxariiste marxuum maxamed abshir walde waxaana uu sheegay inuu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo wax badan dadka iyo dalka soomaaliyeed ku soo kordhiyey raajicuun kullina daaqatlmowt marka waxaan taagannahay qabrigii allah u naxariiste maxamed abshir walde oo ku geeriyooday magaalada nairobi dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab iyo ganacsato iyo cid walba leh ayaa u soo baxay kana soo qayb galay muxuu ahaa taasaa waxay tusaalaynaysaa in uu ahaa addoon fiican waxaanu ilahay uga rajaynaa inuu qabriga u nuuro jannadii raxmada uu siiyo jannad firdowsana ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadiina uu sabir iimaan ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka dhintay wuxuu ahaa nin doctora nin soo shaqeeyey nin
inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
allah u naxariistee marxuum maxamed abshir walde geeridiisa waxaa ka tacasideeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray qoyskii ehlada iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allaha u naxariistee marxuum maxamed abshir xuse maxamed abshir yuusuf waldo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun waxaan qoyska ehlada iyo shacabka soomaaliyeed la qaybsanaynaa murugada geerida ku timid allaha u naxariistee marxuum maxamed abshir yuusuf walde oo dalkan xilal kala duwan ugu soo shaqeeyey waxaana marxuumka uu ku tilmaami karaa buu yidhi madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud shaqsi dhismihii hay-adaheena dowliga kaalin weyn ka soo qaatay lana tabi doono doorkiisa marxuum maxamed abshir yuusuf waldo oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee waddanka kenya waxa uu ahaa siyaasi aqoon-yahan iyo shaqsi nabadda u ololeeya waxa uu kaalin muuqata uu ka soo qaatay warbaahinta soomaaliya isagoo mar noqday agaasimaha raadiyihii qaranka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marna ka soo shaqeeyey laanta afka soomaaliga ee b b c marxuumka waxa uu ka dhex muuqday dadaaladii dib u heshiisiinta iyo dib uyagleelidda qarannimadii jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ilaa inta ay geerida uga timaado uu ku lug lahaa howlo dib loogu nooleynayo adeegyadii bulshada ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa geesi ka baxay ummadda soomaaliyeed una soo dhowar adeegay xaaladihii adkaa ee waddanka ka jiray waxaanuu ilaahay uga baryey in naxariistii janatulfardowse uu ka waraabiyo qoyskii iyo heladiiyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxayna samire iimaan uu ka siiyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhankiisa tacasi u diray qoyskii qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed ee geerida ku timid allaha u naxariistee marxuum maxamed abshir walde oo ku geeriyooday dalka kenya ra-iisul wasaaraha ayaa yiri anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda waxaan halkan tacasi u marinayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum maxamed walde iyo dhammaanba shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo intaa ku daray inuu alle uga baryayo inuu janatul firdowso uu ka waraabiyo marxuum maxamed abshir yuusuf walde ayaa ahaa siyaasi wuxuuna sidoo kale ahaa rugcadaas saxaafadeed waxaana maanta lagu aasay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya inaa lilaah wa inaa ileyhi raajicuun warka ka imaanaya deegaan ku yaala duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi khasaaro badan loogu geystay maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada al-shabaab kadib markii duqeyn halkaasi loogu geystay meel ay ku dhow meeleysanayeen kooxahan argagixisada ah warkii ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan ka imaanaya ayaa waxaay sheegayaan in la duqeeyey xero tababar ciidan loogu soo gabagabeynayay kooxo tiro yar oo maleeshiyaadka naflacaariga ka tirsan xerada duqeyntu ay ka dhacday ayaa waxa ay ku taalaa tuulo magaceeda la yidhaahdo dhariyow oo ilaayo lixdan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada buulaburde dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in xerada dhexdeeda jog xoog leh laga maqlay ilaa toddoba jeer halkaasoo ay ku sugnaayeen madax ka tirsan kooxaha argagixisada al-shabaab oo goobta u tegay in tababar ay usoo xiraan maleeshiya naflacaari oo halkaasi ku tababaranayay holaca iyo qiiqa ka dhashay duqeynta ayaa la arkayay ilaa saaka waa beriyay sida wararku ay sheegayaan dadka deegaankana waxay kaloo sheegeen in loo malaynayo in duqeyntan ay ahayd dhinac cirka isgaarsiinta deegaanka ayaa tan iyo xalay markay duqeyntu dhacday hawada ka maqan wararku waxaay sheegeen hadda isgaarsiintu ay soo laabatay si aynu wax badan uga ogaanana waxaynu la xiriirnay maamulka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan oo goobta la duqeeyey lixdan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan cabdicasiis duurow waa guddoomiyaha degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaan wax ka weydiinay sida duqeyntan ay u dhacday iyo waxa uu kala socdo in la duqeeya way jirtaa dhanka galbeed way jirtaa magaalada galbeed koofureed waa jirtaa in la duqeeyey duqeyntuna way jirtaa cadowga uga salqaacisa umaadka umada soomaaliyeed meesha waa lagu baabiyey xeriyo muxuu ahaa iyo sheed ay wax ku tababarayeen iyo mas-uuliyiin joogtay oo aduu kale dadka lee xaqiijiyay aniga ilaa iyo laba iyo toban uu ka mid yahay abaanduulihii al-shabaab u qaabilsanaa ciidamada gobolka hiiraan inuu ku jiro iyo rag kale marka wixii kaloo dheeg intaas badan kasoo xasuusin doonaa lakiin meeshaas kasaalibaan baa loogu gey wasiirada waxbarashada iyo qorsheynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta gaaray magaalada dhus magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxay dhagax dhigeen dugsi loogu talagalay in lagu barto farsamada gacanta aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkani kasoo diray
wafdigan oo ka koobnaa wasiiro iyo safiirka midowda yurub ee soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada kismaayo waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyadoona kadib loo sii dhaadhiciyey gudaha magaalada kismaayo waxaana islamarkiiba ay bilaabeen dhagaxdhigga iskuul hoose dhexe oo casri ah kaas oo ay maalgelinayso midowda yurub iyadoona ay iskuulkaasi ay si wadajir ahi u dhagax dhigeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam wasiiradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya qadar bashiir cali iyo wakiilka midowda yurub ee soomaaliya mikha'iil servon kadibna waxaa munaasabad kooban lagu qabtay gudaha hoolka caymiska ee magaalada kismaayo iyadoona ay halkaasi ugu horeyn hadallo ka kooban uu ka soo jeediyey safiirka midowda yurub ee soomaaliya mikha'iil servon
But the reason why we were here today, let me just emphasize, it's much more than this very important project. I would say there are three fundamental things which are pretty unique. First of all, what I mentioned, this trilateral partnership, Jubilant federal government and European Union. Secondly, and very importantly, the EU is back in education after 20 years in Jubiland. Huh? So we're not this means it's a big change. Huh? And, and thirdly, and to some extent related to that, I, I come often here for political reasons, security cooperation, another stabilization, and so on. But today we actually, today and in, in the coming days, we will be discussing mainstream development cooperation beyond stabilization with Jubaland. huh?
safarkan ma- maanta ah haddaan ahmiyadii soo koobo keli uu ka weyn yahay mashruucan hadda cilmidoon oo kale waayo saddex qodob baa jirta qodobka koowaad ah iskaashiga annaga iyo dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka jubbaland ee is- waxqabadka ah midda labaad oo ah een, barnaamijkan european unionka ugu horreysay ugu horreysay sektarkan waxbarashada soo gasho iyo dee mashaariicdan ballaaran ee sida security-ga iyo barnaamijda diyaargarowga sibuli iyo xasilinta deegaanka sidoo kale wasiiradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya qadar bashiir cali iyo sidoo kale cabdiraxmaan cayinte wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyaguna wax lagu farxo ku tilmaamay qorshahan lagu dhiirigelinayo dhallinyarada Een, mudan madaxweyne ma garanayo haddaad og tahay midooda yurub waxa waaye deeq biyaha oo inoogu weyn oo waxbarashada inaga kaalmeeyo waddankeena oo dhan marka midooda yurub horta tahniyad gaara iyo mahadnaq gaara aan rabaa inaan u soo jeediyo ayagoo ah deeq biyaha ugu weyn oo maamulka iyo waxbarashada mar kastaba ka soo shaqeeyay intii oo aan ku jirnay hoosha iyo ka horteennaba Een, waxaan rabaa mudan madaxweyne iskoolkan la dhigay wuxuu noqon doonaa iskool oo ardayda soomaaliyeed oo kismaayo degan leeyihiin oo qaranka soomaaliyeed uu leeyahay oo maamul goboleedka iyo dowladda hoose kismaayo ay leeyihiin si gaara aniga inaan kismaayo mar kale kusoo laabto aaday farxad weyn runtii igu tahay Een, ah, wasiirka hadalkiisaan ku halqabsanaya macallinka wuxuu yidhi dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa in ay nala socdaan oo magaalooyin kale inay dalka jiraan waa ku mahadsan yahay xusuusintaas wasiirada ugu mahadsan tahay annaga hadda wasaarad ahaan mas-uuliyadeenna waxay tahay halkanna aan u nimidba eh, qoondayntaas qaybaan ka ahayn mashruucan bilowgiisa naqshadayntiisa een, ah, maaragtay inuu madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in ay uga mahadcelinayaan midowda yurub howsha wanaagsan ee soomaaliya ay ka qabanayaan gaar ahaana jubbaland
waxay la tahay waxbarashadu waxa ay tahay iyo macnahay leedahay ma aha maanta waxaynu ka wada hadlayno haddii wax la baran waayo inta dhibaato ee ka daba taalla iyo waxa maanta ayna haysta iyo mushkiladaan sii gelayna qof waliba uu garanaya ilmuhu haddaad aroortii waxbarasho u diri weydo waxa uu gelayaa waa inuu koollo jiido in jinni kale uu ku shaqaysto inuu qori qaato inuu meelo kale sii galo sidaa daraaddeed waxaan aada ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadata howl waxbarasho aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
dibaddana waxaa ka mid ah kumanaan kun ayaa ka qayb galay aask dalka suudaan loogu sameeyey hogaamiyihii saameynta weyn lahaa ee dalkaasi suudaan xasan al turaabi oo shalay ku geeriyooday da-da siddeetan iyo afaraada madaxda dowladda ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay xuska loogu sameeyey magaalada khartuum allah u naxariistay xasan al turaabi waxa uu mar ahaan jiray isbahaysiga ugu weyn ee madaxweyne cumar xasan al bashiir balse waxaa la xiray sanado badan kadib markii ay kala jabeen waxa uu ahaa ninka sida weyn uga dambeeyey siyaasadda islaamka suudaan waxayna saameyntaa fikirkii isu gaartay meelo ka baxsan suudaan dalka mareykankana wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka dalkaasi inay ka dhacaan la filayo hillary clinton iyo donald trump ayaa weli waxay hogaaminayaan doorashada waddankaas shan gobol oo maraykana ayaa sabtidii shalay laga qabtay doorashadii horudhac ahayd ee madaxtinimada mareykanka jamhuuriyiinta ayaa ku bartamayay afar gobol oo kale ah louisiana kentucky maine iyo sidoo kale kansas ganacsadae donald trump oo dhinaca jamhuuriga ka socda ayaa ku guuleystay gobollada louisiana iyo kentucky halka ted gross ted cruz na sidana uu ku guuleystay gobollada maine iyo kansas labada tartame ee kalahaa mark robio iyo john kazig ayaanan iyagu wax guula keenin tirada codadka la helay ee doorashadii shalay waxaa ku badnaa ted cruz hase yeeshee waxaa weli hogaanka haya donald trump oo haysta saddex boqol toddobaatan iyo siddeed wafdi waxaana ku xiga ted cruz oo isna haysta laba boqol sagaashan iyo shan wafdi tirada wafuudda xisbiga jamhuuriga ee guusha kama dambaysta lagu gaarayo ayaa ah kun laba boqol soddon iyo toddoba wafdi dhinaca xisbiga jamhu dimuqraadigana doorashadu waxay ka dhacday saddexda gobol ee kalaha kansas nebrask iyo sidoo kale louisiana senatarka bernier dentres ayaa isna ku guuleystay gobollada kansas iyo nebraska waxaana sidoo kale halkaa hillary clinton iyadoona ay gur weyn ay kasoo hoyeysay gobolka louisiana clinton iyadu waxay heshay tiro wafuudda oo aada uga badan kuwa benny sandres waxayna taasi tirada wafuudda ay haysato ka dhigaysaa kun boqol koob iyo labaatan wafdi halka sandresnesna uu haysto codad gaaraya afar boqol sagaal iyo toddobaatan wafdi tirada wafuudda ee guusha lagu gaarayo ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaduna waxa ay tahay laba kun saddex boqol saddex iyo siddeetan wafdi ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalka ciraaq waxay sheegayaan in konton ruux oo qarax ku dhimatay lagu soo waramayn qaraxaasina uu ahaa mid naftii haliga uu geystay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taala magaalada hiila la yidhaahdo ee ciraaq waxaan lagu soo waramayaa tirada in konton macquul ay tahay inay kasii badato tiro kale ayaa dhaawac uu soo gaaray saraakiishin waxay sheegeen in gaari laga soo buuxiyo walxayaa qarxa uu sababay in ay geeriyoodaan dadkan tiradu inta ay la eg tahay waxaana uu ka dhacay meel isbaaraa xilli gawaari fara badan ay safaf ku jireen kooxda dowlad koox ka tirsan dowladda dalka ciraaq ee gurmadka deg dega ee waxay sheegayaan in ambalaasyadu ay dhaawacyo badan ay ka qaadeen goobta qaraxyadu ay ka dhaceen kooxaha argagixisada ayaana sheegtay qaraxaasi konton qof ayaa laba sano ka hor lagu dilay weerar isqarxin ah oo qof naftii haliga uu ka dambeeyey oo meel jidgooyo sidaan oo kale uu ka dhacay isla magaalada hiila oo hadda qaraxan uu ka dhacay waxayna boqol kilomitir koonfurta ay kaga beegan tahay magaalada baqhdaad ee xarunta dalkaasi ciraaq warkii dhegeystayaal oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nageynta ciddii warkeena ugu sheegan waxay dib uga heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay raadiyo muqdisho dot net